waad mahadsantahay maxamed daahir cali sow dalka maali waxaa ka dhacay afgembi ay ku dhaqaaqeen ciidamo ka tirsan militariga waddankaas kuwaas oo xabsiga dhigay madaxinihii dalkaas ra-iisul wasaarihiisa iyo qaar ka mida wasiirada waddankaas waxaana ciidanka afgembiga ay la wareegeen idaacadda iyo telefishinka dowladda ee magaalada caasimada ee bamako halkaas oo ay kaga dhawaaqeen afgembiga islamarkaana ay talada kaga tuureen xukuumaddii ay reer galbeedku aqoonsanaayeen ee ka jirtay waddankaas ninka lagu magacaabo ibraahim abubakar keita oo ah madaxweynaha dalka maali ayaa xabsiga la dhigay waxaa sidoo kale lala xiray ra-iisul wasaarihiisa bobo cici ninka lagu magacaabo waxaana ugu dambeyn abubakar keita lagu qasbay inuu xilka iska casilo kuna dhawaaqo telefishinka waddanka maali ayaa baahiyey kelimid ee laga soo duubay abubakar keita isagoo ku sheegaya inuu go-aansaday inuu xilka isaga dego una turaya reer maali sida uu hadalka u dhigay wuxuu sheegay inuu kala diray dhammaan dowladiisa iyo xitaa golaha baarlamanka ee wadankaas isagoona sheegay in ciidanka militariga ee arinkan xalka u arkay uu warkooda yeelay oo uu u hogaansamay dalabaadkooda sida uu hadalka u dhigay dhammaan dowladaha caalamka way cambaareeyeen afgembiga ka dhacay dalka maali waxayna ku baaqeen in dib loo soo celiyo xukuumaddii ay reer galbeedku aqoonsanaayeen ee halkaas ka jirtay dowladaha deriska la-a maali ayaa sidoo kale ka mid ah waxaana hadda gebi ahaanba joogsaday safaradii diyaaradaha iyo beriga ee isku xiri jiray dalka maali iyo dalalka kale ee caalamka afgembiganna wuxuu ku soo aadayaa iyadoo bilooyinkii u dambeeyey ay aada u soo kordhayeen dibadbaxyada ballaaran ee ay dhigayaan dadka shacabka ah kuwaas oo ay kaga soo horjeedaan dowladda uu hogaaminayey ibraahim abubakar keyta iyo ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku jooga dalka maali waxaana dadku ay codsanayeen in xukuumadda ay dhacdo sidoo kalena ay dalka maali isaga baxaan ciidamada shisheeyaha ee dad badan waxay aaminsan yihiin in afgembigan dhacay ay gadaal ka riixayaan dowlado ay ku jirto faransiiska islamarkaana markay aragtay cadaadiska oo madaxinihii dalkaas kala kulmayay dadka shacabka ah istustay muhiimadda ah in afgembi uu dalka ka dhaco si masiirka waddanka mugdi loo geliyo tallaabooyinka xiga ee lagu hagardaamaynayo shacabka muslimka ee maalina ee dib looga soo fakaro wixii warar ah ee kusoo kordha xaaladda dalka maali wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan insha allah